waa nala caawi jannada linka caawiy waa nala caawi guryo baa noola dhisay qoysaskan uun cabashadooda baahinay bilowgii bisheenna ayaa helay gurmad wanaagsan ay ku farxaan waxaana ka soo jawaabay muxsiniin soomaaliyeed oo codkooda ka maqlay warbaahintaystaa anigu faadumo ibraahim cabdiraxmaanne alxamdulilah noloshanada hore iyo noloshanada hadda isma laha ilaah baa mahad u sugan tahay raashin fara badan baa nala siiyey guryo baa noola dhisay gogol baa noogula daray macalin caagti aan wax kucabiyaha ku cabi lahayn waa noogula daray alxamdu alshukru haddaba nolosha nadaxay waaya intii noo soo garato oo noo dhisti oo noo soo god oo intaba noo smaysay aaqari adduunba allah ugu shafeeca shariifa sheekh xasan waxay ka mid tahay dumarka qoyskan oo gaaraya saddex reer hoos dhalay dhibaatooyinka aan kasoo qaxnay waa nalaga caawi raashin badan oo maxaanku idhaha bilooyin iyo sanatiin camal laguma hayana waa nala siiyey guryo waa noola dhisay gogol baa noolagu daray maxaanku idhahaay waxaa noolagu daray caagag haddii ilaahay kuu dul masquulyo baa noola dhisay dhibka iyo dhibaatadana haystay waa nalaga caawiyey raggana walaalyaalkanaga oo soomaali dal iyo digid meelay jiraan oo dhibkaas nagala dagaalay oo na caawi ilaahay subxaana watacaala waxaan ugu barinay xasanaadkiisa inuu siiyo noloshanada oo kee wey weli hadda raashinkii baan cunaynaa walaalyaalkanaga raashinka inoo keeneen baan weli cunaynaa waxay ka kooban yihiin afar iyo labaatan qof maalmo ka hor ayayna cabashadooda u muujiyeen waxaan codsanaynaa inuu hoy noola yeelo gogol nala siiyo maxaanku idhaha waxa la cuno nala siiyo gacanta nala qabto noola gargaaraan codsanayna u baahanahay walaal maxaa muslimiinta waxaan ka codsanaynaa in nolol hooy guri maxaa yeelay inta dhan ba in nala siiyo maya meeshaan waxa ilaahay abuurto oon haysana maalisaan ugu imaadnay dad oo waxaan nahay meel iska tuurin hadda waxay heleen nolol cusub isbeddel qurux badan ayaana ka muuqda reerkan waanoo faadimo ibraahim cabdiraxmaan ah maalinka hore iyo maanta wax isu dhow ma nihin ilaah baa mahad iskale aad iyo aad baan u fiicannahay dhibaatada weyna deysay guryo baa noola dhisay saddex guryo baa noola dhisay laba musquloodaa nogula daray caag baa nala siiyey gaari maqoonihan ku xamaalan lahani baa noogula daray raashin afar bilood shan bilood lacunaa baa noogula daray alxamdu alshukru maalinka hore wax maali sida hore isi u dhow midna ma nihin noloshanada caadi waayo walaalyaalaha naga inta iyadaba noo yeelay aaqali adduunba allah u shafeeca bugto hadday qabaannaba caafimaad allah ugu bedelo jidka fardows jannada fardows allah ugu bishaareeya walaalyaha naga aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa loo dhisay saddex guri musqulo gogol raashin fara badan iyo dhammaan agabkay u baahnaayeenna waa la gaarsiiyey anigoo khadiijo ismaaciil ibraahim baa laydhahaa maalintaan imaadayn waxaan leenay maxaad mutaysan doontiin maxaad noqon doontiin alxamdulilaah rabbilcaalamiin muslimiin baan u imaadnay muslimiinta kor baa inoo qaadeen nolol bayna siiyeen noolo nolol bayna siiyeen hoy baa noola dhisay saddex guryaa nala siiyey musqulo baa noogula daray caagti aan biyaha ku dhaansan lahaynay gaarigacankan kuma ku arooran lahaynay gogoshii aan ku seexanayn alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddadana farxad aad aad u badan baan muujinaynaa muslimiinta dembigooda allaha dhaafa iyo dembi waalidiinta iyo dembi muslimiinta dhanba maxamed mukhtaar oo ka mid a ganacsatada xerada if ayaa loo soo wakiishay guryaha reerkan loo dhisay waxaana la baxay ganacsato soomaaliyeed guryahan xaajigii dhisay baa ii soo wakiishay kuwaan keliya maahan in muddo ayuu waday kheer allahaas iyo xaajiga sababtana waxaa lahaa star f m o sheekh maxamed baaruud baa iska lahaa badanaa wuxuu kala socdaa masaakiinta danahoodii dhibaatooyinka idaacadda ayuu kala socdaa markaas ayuu badanaa la soo xiriira na soo washeekishay adaa guryo fara badan sida sheekh u sheegay ayuu dhisay waxaana badanaa uu dhegeystaayoo warka ka qaataa star f m marka hore star f m waan u mahad celinaynaa say masaakiinta u gargaaraan ay barnaamijkooda u gudbiyaan intii ka soo jawaabtay sida xaajiga iyo dadka la midka ana horey baa looga duceeyey waan usii ducey cabdi yuusuf sheekh aadan oo ka mid a ehelka qoyskan la caawiyey ayaa ka mahad celiyey gargaarka loo fidiyey reerkan waxaan u mahad celinayaa dadkii walaalkahaa oo ceel wax ka imaaday dhibaatooyinka kala duwan soo maray waddada rafaadka aragto ku soo maray dadkii walaalka ahaa oo muslimiinta ahaa oy u imaadeen alxamdulilah aad bay u caawiyeen si aan haddaan lakuu dida aan la malayn karin yaa arrimahooda kor loogu qaaday alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale guryaa loo dhisay saddex qol oo guryaa loo dhisay laba musquloodna waa loo dhisay gogol ay ku saaxdaanna waa la siiyey gaarigacan ay biyo ku aroortaanna waa la siiyey alxamdulilah walaalka ay u imaadeen way u gurmadeen kor baa loo qaaday noloshooda maanta aad bay u faraxsan yihiin reerkan saddexda qoys ka kooban dhowr iyo labaatanka ah waa kuwii ayagoo aad u baahnaan soo bandhignay oo gaajaysan oo guri la'aan oo gogol la'aana oo meel cilaajiifa runtii aad bay noo danaeqday arrintaas markii aan bandhignay muslimiintii dhegaystay way ka soo jawaabeen reerkan waa la caawiyey waxaa la siiyey raashin fara badan oo dhowr bilood ku filan waxaa loo dhisay saddex guri oo kori hoos jiingada ah waxaa loo dhisay laba masquulood oo jiingada ah oo loo noqday loona dhisay gogol baa loo keenay caayadihii biyaha lagu dhaaminayaa loo keenay kaaryoona loo keenay ay ku qaa biyaha ku dhaansadaan wixii reer u baahnaabaa loo qabtay waa la dejiyey muslimiin fara badan baa nin walba wixii tabartiisa ka qayb qaatay waxaa ugu badnaa hawshaa dadka qabtay oo ka mid ahaa oo qaybta ugu weyn qaatay oo guryaha iyo raashin iyo hawlo badan qabtay reerkii maanta waa faraxsan yahay carruurta xataa inay soo istaagaan farxad baa lala wada durdurinaya oo kolba dhinac ugu hordayaan qaxootiga dhinacyadenadan ka muuqdaa buushash iyo carishaa u dhisan laakiin ayaga sara cadcad baa u dhisan reerkan gadaata ee way ka bedelan yihiin dadka deriskooda ah way ka guryo bedelan yihiin isku mid ma aha saadaa u soo geshid guryahooda waa arkaysaa guryo dhaadheer oo cadcad dadka kalena buushash iyo maryo weeyaan Een, reerkii marka hadda eriyadan aan degana waa reerka ugu nolol wanaagsan ugu guryo wanaagsan weeyaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab